saje jawiyhanaan wada jir ah geedi socodka doorashooyinka labaatan labaatan xoojinta wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah mashaariicda horumarineed iyo gargaarka biniaadanimo si dadka loo gaarsiin lahaa qodobadaas oo dhan madaxdu waxay ka gaareen heshiis waxayna ku heshiiyeen qodobada soo socota kow qodobka siyaasadda waxaa lagu heshiiyey in lagu in lagu wada shaqeeyo jawi ku dhisan kalsooni midnimo dulqaad isu tanaasul wadatashi iyo mas-uuliyad wadareed in la xoojiyo xiriirka iyo wada shaqaynta dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka banaadir la iskuna ixtiraamo mas-uuliyadaha dastuuriga ah ee la kala leeyahay iyo kuwa wadaagga ah in la ilaaliyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka iyo wadajirka si loola dagaalamo argagixisada in laga fogaado lana joojiyo wax kasta oo keeni kara shaki iyo xasaasiyad siyaasadeed saameynna ku yeelan kara deganaanshaha wada shaqaynta iyo iskaashiga dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka banaadir arrimaha amniga laba qodob weeye kow in la adkeeyo amniga dalka meelna looga soo wada jeesto xoreynta dalka iyo la dagaalanka argagixisada in lala yimaado qorshe dhammaystiran oo wada jir ah oo lagula dagaalamayo argagixisada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir baa lana xoojiyo ciidamada dowladda dowladaha xubnaha ka ah dowladda gobolka banaad xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadir tababar ahaan iyo agab ahaanba iyadoo laga faa'iidaysanayo shirkii wadatashiga dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka banaadir ayaa waxaa la qabtay kulankii saddexaad ee amniga qaranka labadii bishii koo iyo tobnaad ee sanadkan waxaana goluhu isku raacay in guluf colaadeed oo midaysan lagu qaado argagixisada waxaa goluhu u ballamay in saddexda bisha diseembar eena kusoo aadan la isugu yimaado kulan kale magaaladan muqdisho dhinaca dhismaha qaranka dhismaha ciidanka qaranka in la dardargeliyo hirgelinta qorshaha amniga qaranka islamarkaana dib loo eego lana adkeeyo meelaha gaabisku ka jiro heshiisyadii hore ee security architectureka in la dardargeliyo dhismaha ciidan qaran oo isku dhaf ah ka madax bannaan siyaasad sumad qabiil lehna caqiido iyo mabda wadaninimo agab iyo tababar waafi ah waxaa golaha amniga qaranku isku raacay in dibuqaabaynta qaybaha xoogga dalka soomaaliyeed la dhammaystiro middo muddo bil gudaheeda iyadoo la fulinayo amarka wasaaradda gaashaandhigga lana tix raacayo heshiiskii bishii ee abriil lix iyo tobankeedii ee qaabdhismeedka amniga qaranka waxaa la ysku raacay in guddiga farsamada ee golaha amniga qaranku la yimaado qorshe cad oo ku aadan qaybinta ciidanka booliiska iyo ciidamada ilaalinta xeebaha shirka diseembar eena kusoo socda arrimaha federaalka waxaa la ysku raacay in la sameeyo guddi farsamo iyo khuburo heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir oo kala shaqeeya wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibheshiisiinta wasaaradda dastuurka iyo hay-adaha kale ee arrintan ay qusayso si ay uga soo tala bixiyaan hirgelinta iyo ku dhaqanka nidaamka federaalka ah kala qeexidda iyo qeybsiga awoodaha federaalka iyo khayraadka si heshiis guud iyo isfaham siyaasadeed oo dhammaystiran looga gaaro arrimaha federaalka muddo lix bilood gudahooda in golaha baarlamaanka aqalka sare kaalin muhiima ku yeesho hirgelinta federaalka hindisi hindisi sharciyeedyada cusubi waxay ka bilaaban karaan labada aqal ee baarlamaankaba waana inay labada aqalba ansixiyaan hindise sharciyeedyada ka hor inta aan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku saxiixin in hindise sharciyeedyada lagala tashado dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka gobolka banaadir iyo guddiyadooda farsamo ee golaha ka hor inta aan la horkeenin golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadda federaalka si aysan caqabad ugu iman dhaqangelintooda in la kordhiyo xarumaha federaalka ee dowladaha xubnaha ka ah lana dhaadhiciyo adeegyada muhiimka ah sida baasaboorada iyo tasdiiqa shahaadooyinka in la dedejiyo dhismayaasha golayaasha deegaanka lana kordhiyo aqoontooda iyo tayadooda si bulshadu talo iyo cod ugu yeelato adeegyada asaasiga u ah noloshooda arrimaha doorashooyinka labaatan labaatan in si wada jir ah loola shaqeeyo talana laga yeesho sidii dalka doorasho hal cod iyo hal qof ay uga dhici lahayd lana abuuro jawi arrintaas suurtogeliya in guddiga doorashooyinka qaranku ku sameeyo wadatashiyo loo dhan yahay sagaashan maalmood gudahood si heshiis siyaasadeed looga gaaro caqabadaha hortaagan doorashooyinka in gacan buuxdo la siiyo guddiga doorashooyinka qaranka lana raadiyo dhaqaale lagu fuliyo doorashada labaatan labaatan iyadoo la isku tashanayo beesha caalamkana la kaashanayo waxaan ku boorinaynaa waxaan ku bogaadinaynaa maamulka somalilan habsami u socodka ololaha doorashada oo ay ka muuqato xasilooni siyaasadeed waxaana rajaynaynaa inay si nabadgelyo ah ku dhammaato arrimaha la xiriira dib-u-eegista dastuurka waxaa lagu heshiiyey in dowladdu maalgeliso dib-u-eegista dastuurka si loo hubiyo lahaanshaha geedi socodka dastuurka laguna daro miisaaniyadda laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaa lagu heshiiyey in baarlamaanka dowlad goboleed dowladaha xubnaha ka ah ay waxaa lagu heshiiyey in baarlamaanada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalku kaalin ku yeeshaan dhammaystirka dib u eegista dastuurka ka hor inta aan la horkeenin golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadda federaalka ah si loo hubiyo kalsooni shacab iyo wadatashi buuxa in la xoojiyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka tiro ahaan iyo tayo ahaanba in laga shaqeeyo iswaafajinta dastuurka dowladaha federaal dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah in la dedejiyo golaha adeega garsoorka federaalka lagana yeesho wadatashi loo dhan yahay arrimaha mashaariicda horumarineed iyo gargaarka biniaadanimo iyadana waxaa lagu heshiiyey qodobada soo socda waa in mashaariicda horumarineed gargaarka biniaadanimo iyo deeqaha maaliyadeed loo gaarsiiyo dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadir si isu miisaaman loona saaro guddi farsamo oo labada dhinac ah oo kasoo tala bixiya waa in hay-adaha caalamiga ah iyo u n-ku ka howlgalaan dhammaan xarumaha deegaan kasta oo suurtagal ah si adeega loogu dhoweeyo bulshada iyo ugu dambeyn in la dardargeliyo gurmadka bini-aadanimo goobaha ay weli abaaruhu sa- ee ku dameeyaan lana helo xal waara oo arrimahan looga hortago si kama damaysa intaasi waa qodobadii lagu heshiiyey shirka ka soo baxay intaa kabacdi waxaan jeclahay in hortiina eh, madaxdu imika ay eh, ku saxiixdo heshiiskan